bismillahi raxmaan raxiim marka hore waa ku salaamayaa safarkii aan bari ku tegey insha allah safar ballaaran buu ahaa oo aan rabnay inaanu karkaar iyo bariba ku maro safarkayga waxaanu ka bilownay sunujiif dangorayo shaxda iskuullada dhammaan iskuullada qardho ilaa jaamacadda kalabaydh iskuulladeeda carmo eeldaahir ufayn kobdhexaad isku shuban adigu dhammaan iskuulladaas halkaas waxbarashadii ka socotay ama jaamacad ha noqoto ama kolleeji ha noqoto ama dugsi hoose dhexe sare ha noqoto insha allah arintaasaanu maarata aad aan ugu kuurgalnay midda labaad waxaan ugu kuurgalnay ilaa soddon iskuol oo aanu ka dhismayaala oo aanu ka samaynay maarata xagga beriga iskuulladaas runtii na waa soo eegnay waayo iskuullo cusubna waa waa dhisnay iskuullo kordhinana waa dhisnay kuwa dayactirana waa waa waa meeshaas waa ka socotay dhammaan iskuullada aan soo maray runtii aad iyo aad baan ugu bognay maamulka iyo macalimiinta habka ay u wadaan oo fiican oo loo wada tacliinta ay ka socotay aad iyo aad baan ugu soo runtii aan ugu soo diirsanay habkii loogu talagalaya manhajkii wasaaraddu ay samaysay dugsiga hoose dhexe oo aad iyo aad looga hirgeliyey runtii macalimiintu ay aad iyo aad ugu dadaalaysay baanu soo aragnay tacliintu sidii loogu talagalay bay meesha uga socotay meel kasta aanu maro dadkana dhammaantood waa la wada shiraynay oo baahiyaha guud oo meesha ka jira runtii oo tacliinta keliya aan ahayd laakiin arrimaha bulshada oo dhan insha allah baa dadku nooga warbixinayay aad iyo aad baanu ugu soo diirsanay runtii maridii aanu maray waayo warin dhaadhaamaa la yidhi meeshii aan wax ka dhisaynay ama sidii dayacay markaanu indhahayaga ugula tagnay runtii baahida dhabtaa baad meesha arkaysaa aad iyo aad wixii dee baahiyaala waa soo qaadanay wasaaraddu insha allah si deg dega wax uga qaban doontaa ilaahay idankiis marka runtii aad iyo aad bay ugu faraxsanayn dhulkaas waaya wasiir safarkan akubad ku aaday gobolada qeyb ka mida siiba gobolka bari muxuu daaranaa muxuu ahaa safarka ma baahiyo waxaa jiray iyo culeysyo gobolka ka imaanayay iyo iskuullada waxbarashada safarkaas wuxuu ku salaysnaa runtii annaga waxa weeye aad iyo aad bay iskuullada u badan yihiin wasaaradda waxbarashadii waxaa weeye cilmiga amase waxbarashada in la ballaariyo oo miyi iyo magaalaba la geeyo tuulo iyo magaalo weynba la gaarsiiyo melalaali meeshii arday yar yara ama caruur ay joogto maca dadka waaweyn in wax la gaarsiiyo marka runtii wuxuu ahaa intii hore oo anigu haddeer aan joogay dhul badan baan luku kala bixiyey haylaan oo kale iyo sanaag iyo nugaal oo qaybo ka mid ah hadda iri harsan yihiin iyo mudug dhammaan dhulka waa marmaray laakiin dhulka maaratay runtii ii dhinnaa waxay ahayd dhulkaas bari iyo bari iyo karkaar iyo intaas maartay sii rogan bay ahayd marka waxay ahayd inaanu ishiyada kusoo wada aragno meel waliba oo wax ka socdaanba aanu soo aragno oo hubinno habsamidii loogu talagalay tacliinta inay ka socoto dugsiyada kornintoodii kuwa cusub dhisidoodii kuwa magarta dayactar maarta dayactirkoodii tacliinta habka u socoto waxaasoo dhan inaan u kuurgallo soo eegegno bay insha allah ahayd wasiir waxaa jiray mashruuc dhowaan ee wasaaradda ay hirgelinayso oo dhismayaal badan oo soddon iskuul gaaraya xaggee marayaa hawshaas hawshaasu runtii mashruuca noogu fiicnaa buu ahaa muddo badan waxaanu ku taamaynay runtii muddo badan baan waxaanu ku taamaynay in inta badda usii jeeda wax laga dhiso waayo waxaad moodaa dadku inuu badda ka soo xagga kan maaratay beriga usoo u soo aaday marka muddo badan baanu daba joognay in dhulka badda ah tacliinta aad iyo aad loo geeyo waayo dee dhulkaa badda waa baddii ugu weyneed baanu leenahay dadka ugu badan baa degan dhul xadaarad le buu ahaa marka in maaragtay berrigii loo soo foqo annagoo taa ka duulayna dad yar yar oo dhallinyara oo badan ay dhulka ku baahsan tahay mashruuc marka fiican baanu helay oo saddex iyo soddon iskuulah jariiban garaacad ilaa laas qore inta ka dhexaysaanu ka dhisaynaa haddaa la bilaabayaa meel marka runtii intaa haddii la dhiso waxaan markaas runtii aanu aanu aad iyo aad ugu farxi doonaa dhismayaashaas markay dhacaan in dhallinyarada baddaa iyo intaas xeebaha usii jeedo oo dhan runtii ay iskuulla ku filan helaan oo gabar iyo wiilba runtii tacliinta ay u baahnaayeen ay ka helaan insha allah dhowaan baana la bilaabaya arrintaas waana mashruuci runtii noogu weynaa weeye Ee, wasiir ee, mashaariicdan soddon iyo saddex iskuul dabcan ee, waa howl culus markaa fiirisid yaa wasaaradda ka taageeraya ma dowladda puntland ee, unbaa ku eg tahay oo dhisaysa puntland ha isku tashato ayuu madaxweyne ku dhawaaqay dabcan iskuulo badan lagu dhisay meelo badan wasaaradda yaa ka taageeraya ma cid kaloo gacan siinaysaa jirta aad baad u mahadsan tahay Een, horta puntland ay isku tashato runtii waa baaqaas waa baaq aad u weyn Een, dhulkaanu soo maraynay waad yaabaysaa magaalooyin baad arkaysa dadku intuu isku tashaday aad yaabaysaa waxay qabsadeen soo maarta biyogelin hadday tahay haddii dhulkii oo magaraysaa ay- nadaafad ay u sameeyeen hadday degaanka ilaalintiisii sababto waad taad aragtay dhulkii dad baa xaalufiyey oo dhirta iska jaray waxba u garanayn marka runtii ilaalinta maaragtay degaanka hadday noqoto aad iyo aad dadkii magaraysaa waaweynaa oo iyaga naftooda magaranaysa ay waxbarasho iyo maaragtay soo wata marka haddeer mashaariicatan waxaa jirta dee hay-ado maaragtay runtii wasaaradda waxbarashada een, dee gacan siiya Een, hay-adahaasaa runtii een, maaragtay een, ay u badan yihiin iskuuladatan haddeer maaragtay la dhisayo waayo waxaa jira een, maaragtay een, saddex iyo soddonka iskuul hay-adihii awalba maaragtay wasaaradda waxbarashada maaragtay een, saaxiibka laahaa ee wax dhisi jiray ayay u badan yihiin insha allah waayahay wasiir ee, waxaa dhow ee, sana dugsiyeedkii oo haatan ee, muddo bila ay ka harsan yihiin Ee, waxaa jirtay dhowaan in midowda yurub oo wasaaradda waxbarashada ka taageeri jiray dhinaca waxbarashada tacliinta sare in ay kharashkii ay dhimeen Ee, xiriir daba mala samayseen midowda yurub hay-ado kale booskii ma buuxiyeen xaggee wax maraya arrintaa haddaa faahfaahin ka bixisa waa run een, horta runtii een, bini aadmiga horta ilaahay baa maaragtay een, baahidiisa dabooli kara laakiin haddaad hay-ado iyo ba- inta badan aad tiraad weligaa ayaa wax ku siinaya horta runtii in qofku ka xoroobo weeye oo puntland isku tashato marka la leeyahy waxa weeye shacabku isagaa isku tashaday iskuullada ugu badan wey bay puntland leedahay runtii Een, waayo markaad socotid baadna arkaysaa tuulo iyo meel waliba iskuul baa ka dhisan runtii waxa weeye dadweynaha ayaa sharaf leh baa ka qayb qaatay maamul iyo iyo dowlad iyo shacabba dadku waa isku waa isku waa isku filaadeen runtii waa run iyuudu runtii mudday nala soo waday aan yarayn laakiin haddeer waxa weeye een, way ka baxday waa taad ogeed berigii dhoweyd iyadoo ka baxday runtii oo waxaan u malanayaa wax yar baa baa ka harsanaabay sanadkii dhowba haddeer haddeer dhamaatay laakiin wasaaradda howlo badan bay ugu jirtaa runtii inay iskuuladeeda maaragtay een, iyo imtixaamadeeda iyo insha allah ay dadki dadweynaheedana la kaashato marka ma iilanayso insha allah berigii dhoweydba waa taad arkay sida fiican ay maaragtay ay u hirgashay weliba ardadu sanadkii sanadkii dhoweyd bay u- u badnayd sanadkan waa kasii badan tahay insha allah taasuna waxa weeye waa laga ka- kasoo kabanaya ilaahidin wasiir ee, wasaaraddu ee, ee, dhowaan dabcan ee, itixaamay qaadi doontaa itixaankii ee, xaggee wax marayaan ee, iyadoo aynu la soconno in ee, meelo badan oo dalka ah ay haatan colaada ka jiraan oo dabcan laga yaaba in waxbarashada ay saamayso sidee wax u maareynaysaan runtii waxa weeye iyadoo een, horta dhulka badankiisu runtii dee dhulka puntland horta waa dhul runtii nabadgelyo ah guud ahaan gaar ahaan meelaha haddee shaqaaqooyinku ay ka jiraan runtii ay mudug ugu jirto runtii een, waa la soconnaa laakiin bahda waxbarashadu aad iyo aad bay ugu diyaargarowday runtii ardada inaan waxba ka inaan waxba ardada ka naaqusin Een, haddeer waxaan ku boorinaya runtii meelaha maarata shaqaqooyin ka dhaceen oo xoogaa ardada laga yaabo inay maarata qaarkood ka soo barakaceen runtii Een, dhulka ay yimaadeen waxa weye waa isla dhulkoodii weeye Een, iskuulladana runtii een, bahda waxbarashadu meel kastaba ardadaas u joogto inay iskuullada jira gacan weyn laga siiyo weliba gelinka dambe la celiyo oo xoogga la saaro runtii oo ardada iyo dadka soo barakacay dhammaantoodba maaragtay een, ga- gacan weyn dee runtii la siiyo waayo imtixaamadii baa soo dhow insha allah marka een, sidaanu ku tala jiro runtii waxba ma xumaanayaan Een, waayo waxa weeye sida loo dhutiya ayaa loo jabaa Een, waxa weeye ardadaas runtii meel kastaba ay tagaanba waxay tegayaan iskuullay tegayaan samaysan oo fiican oo hadday eydadka tahay iyo hadday foonfoorada tahay weliba special kuwa imtixaamada ku wajahan yihiin intaa maaragtay meel waliba in maaragtay baan ku boorinaya bahda waxbarashada een, in gacan buuxda la siiyo ardada ah si maaragtay imtixaankii shahaadiga ahaa ay uga qayb galaan ilaahay dankiis